galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha julaina ay tahay lix iyo toban sanadka labada kun iyo labaatanka wararka maantana waxaa ka mid a tirada dadka shaqala'aanta ee australia oo mar kale kor u kacday tiradii ugu badnayd oo kaysaska coronavirus oo hal maalin laga helay gobolka victoria ra-isul wasaare scott morrison ayaa sheegay in coronaviruska ka dilaacay gobolka victoria uu keeni karo in tirada shaqola'aanta dalku ay aada u kororto bisha soo socota waxaa maanta oo khamiisa la sii daayay tirakoobkii bishii juun iyadoo ay kor u kacday oo gaartay shaqola'aantu toddoba dhibic afar boqolkiiba bishii ka horreysay ee may ayay shaqola'aantu ahayd toddoba dhibic hal maer morrison ayaa sheegay in dowladdu isku dhinac wado maaraynta faafka coronavirus iyo sidoo kale maaraynta dhaqaalaha dalka waxaa bishii juun laba boqol iyo afartan kun ay ku korortay shaqaalaha part timeka ah halka soddon iyo siddeed kun iyo boqol qof oo shaqaalaha full timeka ay lumiyeen shaqooyinkoodii dowladda federaalka ayaa dhanka kale ku dhawaaqday laba bilyan oo dollar oo dhallinyaro gaaraysa saddex boqol iyo konton kun lagu barayo xirfado si lacag la-aana ama aada u jaban hal dhibic shan bilyan oo ka mida lacagtaas ayaa lagu bixinayaa in lagu kabo mushaarka la siiyo dhalinta ku jir shaqa tababareedka ama waxaa loo yaqaanaa aprentiska halka shan boqol oo milyan tababaro lagu siinayo dhalinta iskuullada dhammaysa iyo kuwa kale ee shaqala-aanta oo xirfado la barayo sida kuwa caafimaadka arrimaha gaadiidka iyo warshadaha mucaaradka federaalka ayaa shaki ka muujiyey labada bilyan ee doolar ee dowladdu xirfadaha ku barayso dhallinyarada shaqala-aanta ah jim jalmers oo ka tirsan mucaaradka ayaa sheegay in bulshadu aysan soo dhoweyneyn barnaamijkan premiyerka gobolka victoria daniel andrewsna waxa uu sheegay inay deg deg tahay in lasoo rogo xanibaado kale oo ku aadan covid nneteen inkastoo gobolku diiwaan geliyey kaysaskii ugu badnaa ee hal maalin laga helo gobolka wixii ka dambeeyey markii xanuunkan uu bilowday victoria ayaa maanta diiwaan gelisay saddex boqol iyo toddobiyo toban kays oo cusub iyadoo laba qofna ay dhinteen labada qof ee geeriyooday ayaa ahaa laba nin oo sideetameeye jir ahaa boqol iyo sagaal qof ayaa cisbitaalada ugu jira covid nneteen iyadoo labaatan iyo sagaal ka mid a ay xaalad deg dega ku jiraan guud ahaan gobolka ayaa waxaa jooga laba kun boqol labaatan iyo sideed qof oo hadda xanuunka qaba magaalo weynta melbourne iyo golodeegaanka michel shire ayaa hadda ku jira xanibaadaha heerka saddexaad maer andrews ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan qorshayaal diyaargarow ah balse aysan dowladda ajandayaasheeda hadda ku jirin in xanibaadaha heerka afraad lasoo rogo labada qof ee dhintay ayaa tirada guud ee gobolka uga dhimatay xanuunka coronavirus gaarsiinaysa boqol iyo saddex iyo toban gobolka new south walesna afartan kays oo covid nneteen ayaa lala xiriirinayaa hoteelka crossroads ee xaafadda kasuula new south wales ayaa maanta laga helay toban kays oo cusub waa maanta oo khamiis ah south australiana waxay shaacisay hal kays oo coronavirusa maanta oo khamiisa haweenay ka soo laabatay dibadda ayaa laga helay xanuunka waxayna afar iyo toban maalmood horey ugu karantiilnayd gobolka victoria halkaas oo laba jeer oo cudurka laga baaray laga waayey laakiin markii ay ku noqotay south australia oo halkaasi lagu baaray ayaa laga helay xanuunka coronavirus dhanka kalena afar qof oo reer victoria oo jebisay shuruucda xiritaanka xadka gobolkaasi markay ku dhuunteen tareen xamuula ayaa maanta dib loo soo celinayaa afartan qof ayaa xanuunka laga baaray waana laga waayey kadib markii lagu karantiilay hoteel ku yaala magaalada adelaid halkaas oo dowladdu ay lacagta habeenkaasi bixinaysay saadaasha hawada berita oo jimcaha magaalada beth waa dabaylo iyo weliba roobab toddobiyo toban digrie adelaid waa cadceed siddeed iyo toban sydney roobab iyo toddobiyo toban melbourne ceeryaamo ayaa subaxii la filayaa qayb ahaana waa daruur afar iyo toban digrie halka brisbane ay ka tahay cadceed iyo labaatan iyo afar digrie wararkii maantana intaas kusoo gabagabaynaynaa waa aniga oo ah xasan jaamac